bismi illaahi raxmaan iraxiim arooryo suuban khiyaarta wada naga dhegaysanaysaay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka reediyo muqdisho oo idiin hayana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka taageerayso nidaamka doorashooyinka ee sanadka laba kun lix iyo tobanka kadib kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo safiirka dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya ciidamada kenya ayaa xoojiyey ammaanka xuduudda ay la wadaagto soomaaliya xilli maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ay weerar ka geysteen habeenno ka hor tuulada haamey tababar ku saabsan dabagalka iyo qiimeynta qorshaha qaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabadda ku soo xerayey olole ku aadan wacyigelinta nabadda oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wakiilka xogayaha guud ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya ayaa kulan la qaatay haweenka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland kaasi oo ku aadanaa dhaqangelinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee kuraasta labada aqal ee baarlamaanka iyadoo dhanka kale uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho uu idiin hayana waxaa ka mida boqolaal qof oo ku dhimatay duufaantii ku dhufatay heyti
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa hagaag intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeenna aroornimo ugu waaweynaa warkii oo dhan dowladda maraykanka ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka taageerayso nidaamka doorashooyinka ee sanadka laba kun lix iyo tobanka kadib kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo safiirka dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya nasre bashiir cali ayaa tafaasiil warkan ku saabsan inoo haysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke kulankan uu la qaatay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya stephen shawaris ayay kaga wada hadleen dardargelinta doorashooyinka sanadkan ka dhacaya dalka adkeynta amniga goobaha loo diyaariyey inay ka qabsoomaan doorashooyinku iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya shawaaris ayaa ku ammaanay dowladda soomaaliya horumarka ay ka samaysay diyaargarowga doorashooyinka islamarkaana dowladda maraykanku ay gacan ka siinayso dowladda soomaaliya sidii doorashooyinkan ay ugu dhici lahaayeen si nabad ah taasoo qayb ka ah horumarka dowladnimo ee ka socda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa xusay in dowladda soomaaliya ay diyaarisay qorshaha doorashooyinka sanadkan taasoo ka dhacaysa shan goobood oo kala duwan ayna tahay mid lagu diyaargaroobayo sidii dalkan ay kaga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo safiirka dowladda maraykanka oo qaatay muddo saacada ah ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiqani cabdi jaamac
waxaa maanta kulan wada yeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo safiirka wadanka maraykanka u fadhiya soomaaliya mudane eric showats waxayna ka wada hadleen saddex arrimood oo aada u waaweyn midda koowaad waxay ahayd arrimaha ku saabsan doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo qaababka ay u dhacayaan iyo waxay tan labaadoo waxay ahayd ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan amniga doorashooyinka iyo inay noqoto meelo sugan lixda goobood ee lagu qabanayo doorashooyinka iyo tan saddexaad ay ka wada hadleen guud ahaan amniga soomaaliya iyo kaalinta doorka fiican ay qaadanayaan ciidamada soomaaliya ee ka dagaalamaya la dagaalamaya cadowga
ciidamada waddankaasi kenya ayaa xoojiyey ammaanka xuduudda ay la wadaagaan soomaaliya xilli maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ay weerar ka geysteen habeeno ka hor tuulada haamey axmed nuur maxamed cabdulaahi yogool ayaa tafaasiil warkan ku saabsan waxa uu ka soo diray waddanka kenya dowladda ah dalkani kenya ayaa waxay ciidamo aad u tira badan ay geysay xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya kadib markii habeenno ka hor maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen tulada haamey oo ka tirsan gobolkan waqooyi bari muuqaalkan aad aragtaan waa xaruntii ay maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka ay ku qaadeen ee ciidamada ammaanka ee dalkani kenya ay deganaayeen tulada haamey ayaa waxaa gaaray mas-uuliyiin ka socday dowladda dalkani kenya uu horkaciyay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka dhadhaab oo ka tirsan tuuladan haamey ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay lana hadlay tv-ga qaranka soomaaliyeed ee dadka ku dhaqan tuuladaasi haamey oo tv-ga qaranka soomaaliyeed ooga warbixiyey laakiin hadee barakac iyo cabsi intaa ahaatee habeenkai xalay hade waa laga dhaxay xaafadaha barakac iyo un carar ma ogey hadda ayaa u dambeeyey waan ka dhaxnay ciddeedi way ka dhaxday xaafadda iyada way gubeen wixii macalin teendhooyinkeedii wixii qashinahay ku jiray hataa weelka wax lagu karsana koley way gubeen
gurigaasaan ku jiray marka waqti xun baa anigoo iska jiifo musqushan agteeda fariinka ka soo fariinay gurigu igu soo gala anigoo saadaa meesha ku dhacay marka ilaa habeenkii xalay ahaa guryahanaga maana barya dhowr lix saac iyo bar ah oo ilnimo annaga oo ilmihiina ay seexdeen annagana markaa guriga aan soo gelayno ilaahay baa naga badbaadiyey laakiin iyo wixii dad weyne ahaa kale u dhoweey macal masquulihii iyo macaldadkii lahaa digi iyo dambas bay ka dhigeen dhanka kale xildhibaanka deegaankan dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo isaguna la hadlay bulshada ku dhaqan tuulada haamay ogana tacsiyeeyey weerarkan ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ku soo qaadeen wuxuu yidhi
macallimiin ka yar labaatan baa saayaa soddon ka reer adiga ilmahaadina waxaa dhan wax kuu barto macallimiinta kalena meesha ku nabad waaye oo way ku dhammaadeen saas ma naftooday la caddayso saas ma dhamaajeenayso nin laguma jirin nin macallin baa lagu jiro saas ma waxa alla waxaad aragteen askar baa la keenay teendhooyin baa loo keenay waxay idheen aniga nafteeda noo keen suufiyada la-aan baa nahay hadda suufiyadaan u keennay askarta nafteeda waxaan rabaa inaan moolaa ku dhiso waasan sooma in guryo loo dhisay waxyaaba waxyaabada loo sugay marka waxaa nagu eedina annagoo shaqayna ku maqan waxba hana dhihina noominima runtaa daa'ima meesha wax dhinti maa jira wax dhaawacna shilay ku harin gaara ma jira sas moogi iyo cabsi taas moogti waa wax kale maleeshiyaadka al-shabaab ma aha oo keliya meelahay dhibaatooyinka ka geystaan gudaha dalka soomaaliya balse gobolkan waqooyi bari ayaa muddooyinkii u dambeeyey ay dhibaatooyin u geysanayeen dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan waqooyi bari deegaankan haamey ayaa waxay tahay markii labaad ay weerar ku soo qaadaan dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed haamey gobolka waqooyi bari ee kenya
aada u mahadsan yahay axmed nuur tababar ku saabsan dabagalka iyo qiimeynta qorshaha qaran oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdirashiid nuur ibraahin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya tababarkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa lagu baranaya habka loo sameeyo dabagalka iyo qiimeynta iyadoona xiritaanka tababarkan ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda agaasimaha waaxda dabagalka iyo qiimeynta wakiilo ka kala socday wasaaradaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka xogayaha joogtada ee wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya cabdi diirshe ayaa ka hadlay ahamiyadda uu leeyahay tababarka iyo ujeeddada laga leeyahay muhiimadda ay leedahay tababarkan uu leeyahay waxa waye horta ujeeddadan ka lena waxaanu dhan waxa waye qorshihii qaranka inuuna naga noqon kii nagu dhacay oo hore oo new dealka la lahaa wuxuu nagu dhacay inaan dibdaba noogu dhacan oo aan la soconno dalkan mashruucyada ka jira inay yihiin kuwii annaga aan qorshaynay sidee ku hubinaynaa in qorshii annaga aan samaysanay iyo mashruucyada dalka laga hirgelinayo inay isku mid yihiin sidee ku ogaanaynaa waxaan ku ogaanaynaa tiimkaana wada shaqeeya kii gobolka joogay kii wasaaradda joogay oo weliba aan la kaashano xataa civil society-gan aan la kaashano organizationada jira oo civil society-ga ah rool ay ku leeyihiin monitoring evaluationka waxaan rabaa wax yar inaad madaxayna macnaha taas gelisaan ujeeddada dhan waxaa laga leeya waxa weeye qorshihii qaranka in la dabagalo la ogaado in la hirgeliyey sidaan annaga ugu talagalnay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshayntii iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh cali ayaa wakiiladii tababarka qaatay kula dardaarmay in ay dhaqangeliyaan waxa ay barteen soomaaliya waa isku filantaha idinkaa wadi kara nin dibaddaa looma baahno soomaaliyaa samaysa dhallinyaraa sameeya gabdhaha yararka idinla fadhiyo afar labaatan saac ay shaqaynayeen marka fariinta waxaa uga dan lahaa waxaan soo galaa iyadoo madaxa ay igu jirto inaan kuwaasna u gudbiyo idinkana waxaan idinkaa le hantidiinna wa yaan laydinkaga ciyaarin intaa kadib waxaan aad iyo aada uga mahadinaya waxay tahay khadar waa nin ku filan boqol isagoo kalea la heli karaa idinkay idinka soo dhex bixi karaan in aad mar kastaba ku riyootaan wixiina inaad idinku haysataan
ugu dambayntii ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey dadkii loo soo gabagabeeyey tababarkii ku saabsanaa habka loo sameeyo dabagalka iyo qiimaynta cabdirashiid nuur
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayey olole ku aadan wacyigelinta nabadda oo maalmihii lasoo dhaafay qeybaha bulshada uga socday magaalada baydhaba siraaji sheekh isaaq ayaa tafaasiil warkan ku saabsan waxa uu ka soo diray magaaladaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayay ololo nabadeed oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay islamarkaana uu soo qabanqaabay urur maxalli ah oo ka howlgala gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee lagu magacaabo s b l o si rasmiya loogu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada lagu soo gebagabeynayay ololaha nabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed shacab ka kala socday xaafadaha magaalada baydhabo fanaaniin iyo marti sharaf kale ee lagu casumay munaasabadda ugu horeyn kooxo ka kala socday xaafadaha magaalada baydhabo ayaa goobta ku soo bandhigay ciyaaro dhaqameed ka turjumayey qiimaha nabaddu ay leedahay fanaaniin la magac bahay daldhis ayaa iyaguna goobta kaalintooda ka ciyaaray iyagoona bulshada hortooda ku qaaday heeso ka hadlayay nabadda iyo qiimaheeda ugu horeyn waxaa goobta hadallo kooban ka soo jeediyey qaar ka mid a dadkii iyagu soo qabanqaabiyey munaasabadda
wali taawiyayn badan ini wali taawiyaashana magin dhawdshaani magin dhawd mashaanga balaanashay haqiiqdii haqiiqdii wali isqamewnana ambaasadoorada oo geeki leero kora nabada hormuujiya u leero kora inuu leenahay isqame gudoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada xasan cabdi maxamed iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate ayaa waxaa si isku mid ay ugu mahad celiyeen hay-adda s b l o oo iyadu si aada isugu hooshay ololaha nabadda
barnaamijkagekadhasaqooyinkunaanubkii howlihadareerkii isbuuxi lahabooli ee ka saabsanayd dhiirigelinta nabadda deegaanadu koonfur galbeed yahay marka qodobka inka horeeye way fudaanay isla fahagna ini may leenahay dhiirigelinta nabadda qof kasta una noomid ee mas-uuliyaddu saaranta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka iyo kan degmada haddaysan nagaabu taagi lahayn haddaan nahay wasaaradda wasfaafinta iyo wacyigelinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya maanan qaban lahayn meesha aan maanta taagan nahay aad ay barnaamij aad loogu farxo waaye waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa hay-adda s b l o maamulka gobolka iyo kandigmada wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan intii kale oo gacan ka geysatay si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay maalmaha ololaha nabadda ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale hay-adda s b l u ka codsaday in ololaha nabadda ay ka bilaabaan deegaanada hoos imaanaya gobollada baybakool iyo shabeellada hoose si bulshada loogu wacigeliyo nabadda degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada iyo daraska kale oo gobolada kale maamul goboleed intili deersi yaa rajeeyana biidnillahi kariim laakiin ka guulaysadii ini baydhabo isdhagiliyo dadka isdhagalaan ka guulaysadii ini degmooyinka ka guulaysadii weli kale ka guulaysadeen weli degmooyinka ini gobolada kale sii dhageliyo ka guulaysadeen weli kale ka sii guulaysadeen gobolada daraska ini sii dhageliyo ka guulaysadeen marka weli siin rajeeganaya nabad
siraaji shaysaa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
wakiilka xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan soomaaliya ayaa kulan la qaatay haweenkii waxgaradka ku dhaqan magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland kaasi oo ku aadanaa dhaqangelinta iyo xoojinta qoondada haweenka ee kuraasta labada aqal ee baarlamanka iyadoo dhanka kale uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka puntland oo ay ka wada hadleen arrimo ku aadan doorashooyinka iyo doorka puntland ee ku aadan doorashooyinka laba kun lix iyo tobanka yuusuf maxamed maxamuud wariyaha warbaahinta qaranka ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada garoowe wakiilka xogayaha guud waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka haweenka u loolamaya golayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska puntland ujeeddadiisuna ahayd is-xogwaraysi guud iyo in la hirgeliyo go'aamadii madasha ay ka mid ahaayeen in soddon boqolkiiba dumarka la siiyo kuna boorriyey in la meel mariyo qoondada haweenka
run ahaantii marka laga hadlayo doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda waxaa in muddoa soconayay dadaallo xoogan ee ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenku ay ku leeyihiin dowladda iyo sidii ay u heli lahaayeen waxaa muuqanaysa ifafaaley rajo ah in haweenku kaalin mugla ay qaataan awoodsiintooda dhanka siyaasadda dumarku kaalin mug ayay ku leeyihiin siyaasadda marka loo fiiriyo bulshooyinka ku nool dunida
wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee puntland ayaa tv-ga qaranka soomaaliyeed ugu warbixisay waxyaabihii shirka looga wada hadlayay iyo doorka ay haweenku lahaayeen maanta laba shir baa halkan ka dhacay labadaa shir wuxuu ahaa markii horeeto xoghayaha qaramada midoobay u jooga soomaaliya ayaanu ka codsanay inuu halkan yimaado markii hore laba asbuuc ka horbeeheed way suurageli weyday deetana markii labaad oo uu soo codsaday inuu yimaado waxaanu nidhi hadda diyaar ma nihin waxa weeyaan waxyaalo badan baan xuraaminaynay oon ka shaqaynaynay halgan baan wadnay dabcan soddon boqolkii waa tii laysku raacay halkan alxamdulilah rabbilcaalamiin inagoo nabad qabnaa ilaahay iskuulkaay keenay t d r c baan ku kulannay gabdhihii xubnayaashii u ordayay maxayd aqalka baarlamaanka kan hoosii kan soo saraba gabdhihii taageerayaasha ahaa iyo gabdhihii siyaasiyiintii hore goodwill ambassadorkii ama dadkii u dooday sida caasho geello iyagoo ahayd wasiir hore marka haddaanu isku imaano oon warwarannay oo runtii aanu u sheegin in international community-ga ama beesha caalamka aysan ka ahayn dhan calashaan aysan ka soo aroorin arrinkan soddon boqolkiiba halkaas waxaan kusoo qaadanay bal inaan dadkoo dhan aan ogeysiino dhaqaale daraa jirto wakhtigii oo dadka aysan wada hadlin madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa aqalka madaxtooyada kulan gaar ah kula qaatay wafdi ballaaran oo ka socday beesha caalamka uuna hogaaminayey wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael jitin ujeeddada socdaalka ee wafdigan ayaa ahayd sidii loo dardargelin lahaa hanaanka soo xulista aqallada hoose iyo sare ee baarlamaanka soomaaliyeed madaxweynaha puntland ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxdan ka socotay beesha caalamka sidii doorashada soomaaliya ay ugu qabsoomi lahayd wakhtigii loogu talagalay xildhibaanadana loo soo xuli lahaa
wafdu waxay u yimaadeen in ay u kuurgalaan xaaladda geedi socodka doorashooyinka oo hadda ah wakhtigan waxa ugu muhiimsan oo lagu mashquulsan yahay soomaliya hasaan nahay wakhtigan sida uu u dhacayo barnaamijku in la mar walbaaba la ilaaliyo waktiga la qabsaday in doorashadu ay dhacdo aadna loo yani si doorashadu u dhacdo waktigeeda ugu dhacdo in mar walbaaba la ilaaliyo waktiga lagu ballamay taas aan rajeynayno hadda wixii ka dambeeya in laga dadaalo aan rajeynayno iyo in ay la socdaan barnaamijka si u dhacayo dhaqaalaha ku baxaya ayaanu ka wada hadalay loo baahan yahay si loo fududeeyo barnaamijku inuu dhaco iyo inuu wuxuu noo keenay cabashtoorku sida beesha caalamku ay u eegayso soomaaliya maanta in isbedel uu ka dhaco laba kun iyo lix iyo toban isbeddelkaasoo aan rajeynayno inuu noqdo mid soomaaliya u horseedo horumar wadajir iyo midnimo iyo isbedel wanaagsan oo dalka ka dhaca michael chitin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa isna dhankiisa sheegay in ay puntland u yimaadeen sidii ay ula socon lahaayeen halka ay marayso soo xulista golayaasha kala duwan ee baarlamaanka soomaaliya
Uh, we will be hearing about the, not only the candidates, but the elections of members to the Senate.
waxaan u nimaadnay halkani puntland inaanu u kuurgalno siday wax u socdaan diyaargarowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka soo xulista ergada soo xulista xildhibaanada uga qaybgalaysa puntland aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee soo socda waxaana muuqanaysa in horumaro la taaban karo haatan la gaarayo waxaanu rajaynaynaa in lagu guulaysto dhammaystirka howlahani Uh, hearing progress on the identification of delegates.
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya boqolaal qof ayaa ku dhimatay duufaantii ku dhufatay waddankaasi heyti dowladda heyti ayaa waxay sheegaysaa in tirada dhimashada hadda ay ka badan tahay saddex boqol oo qof hay-adaha gargaarka ayaa waxay sheegayaan in gacanka ugu weyn magaaladaasi ay saameyn ku yeesheen duufaanta boqolkiiba siddeetan dhismayaasha ayaa waxaa qaaday daadadkii ka dhashay roob xoogan oo halkaasi ka da-ay iyo dabaylo xoogan oo halkaasi ku dhuftay dhanka koonfurta ee gobolka suud qiyaastii soddon kun oo guryo ayay dabayshu burburisay saraakiisha dalkaasi heyti ayaa waxay sheegayaan in duufaantan dhaawac iyo dhibaato xoogan ay u geysatay waddankaasi daadadka ayaa waxay qaadeen buundooyin geedihii waaweynaa ee buuraha ku yaalay iyo guryo iyo beero kala duwan oo waddankaasi haytiya warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii uu seego waxaa inoo madal ah webejkeena radio muqdisho dot net